asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan dhammaan baaqyaataha wadanagala xidhiidhay halkan waa reeriya qurbajoog oo ad ka dhegaystaan bartaanu internetka kuleenahay qurbajoog com dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaateen waraysi gaara oo aanu khadka telefoonka kulaanu khadka telefoonka kula yeelan khadka telefoonka kula yeelanay maamulaha baanka somalilan ilaamaha bariga cumar cabdi axmed cumar xogogaal maamule cumar cabdi axmed cumar xogogaal haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada ceerigaaba ee gobolka sanaag halkaasi uu tegay howlo shaqo isagoo oo geeyay lacaga aada u tiro badan oo shilinka somalilan ah haddana waxa uu ku guda jiraa sidii shacabka reer somalilan ee ku dhaqan gobolada sanaag looga bedeli lahaa lacagtaas kimbaarta iyo howlo kale sidaas weeye waxaan doonaya inaan kuu sheego horta cami haddeer xaggee baad joogtaa reer gaabo ha ceerigaabaad joogtaa waayo camiya bal informationka guud horta adigu aniga su-aalaha marka dambe kuweydiinta horta bal adigu informationka guudi sii horta meeshan la yidhaaho eh, gobolkan sanaaga laga reer gaabo ha cami
wuxuu ka mid yahay laamahan anigu aan xukumo waa run
marka safarkan iminka aan ku jooga waa kii afraad ee aad ku tagto
ee aan ku tago waan gartay intaaba waxaanu doogu jiray sidii aanu xal ugu heli lahayn ee lacagtan shilin soomaaliga go- reer gaabo iyo iyo iyo laasaanadba ka socota sidee amaareen ugu heli lahaydeen baad intaaba ku howlaneed intaaba waanu ku hawlanay waan gartay mushkiladuna waxa weeye ganacsigii baa wuxuu ku xidhan yahay boosaaso boqolkiiba sideetan dhibaatada lacagtaasi ugu weynayni u saari kar lanahay baa ah ganacsigii dadka dadka meesha ku noole ay ku ay ku noolaayeen baa ku xidhan boosaaso iyo iyadoo markii hore shilin soomaaliga shilin soomaaliga ka horreysay oo circulationka qabsatay ha oo inagaga horreysay meesha ku xididaysatay meeshay ku horreyso dabeedna dadweynuhu circulationka gacmaha isweydaanaya ayay iyagu qabsata waan gartay
marka eh, ilaa iyo muddada waxaanu isku daynay inaan xal helno waa gartay runtii markaa arrimuhu maalinba sibay ahaayeen maalmihii hore ee aanu tagnay shilinka somalilan lagamaba qaadanayn ergaabo laakiin iminka waxay gaadhay heer inay inay shilinkii somalilanna u- lagu qaato oo uu ka socdo oo qiimihiisi la yaqaano ayay iminka gaadhay oo uu labeeyo
oo uu labeeyo waan gartay
marka eh, taasi waxay ahayd safaradii hore iyo wixii aanu qabanay waan gartay
marka sideed iyo tobankii bishan ayaa maamulka gobolka argaabo iyo degmada meeyarka iyo barasaabka waxay la soo hadleen gudoomiyaha baanka waan gartay
waxay yidhahaan dadku lacagtii ay qaadan jireen shilin soomaaliga laba nooc bay ahayd oo kun shilin iyo shan boqol shantii boqol waa la joojiyey dadkii baa iska joojiyey miya
kiibaa waxa waxa habashaa u timi iyo dee gobolka oo waxaa la yidhi foojay baa ku jira dabeetana gebigeediba waa la joojiyeyba dabeedna dembigeediba waa la joojiyo maamulka gobolka ama telefoon qaatay dabeedna waxaa la yidhi lacagtaas mar hadday soo jiri noqotay iska joojiya waxa keliya oo markaa soo hadhay kunkii casaa oo keliya kunkii baa soo hadhay markaa halkaa markay maraysay gudoomiyaha baanka ay usoo hadleen oo yidhaah xaaladda halkaasay maraysaa kunka laftiisa waa leeqleeqanayaa markaa waktigan bay u baahan tahay bal inaad tala keentaan waan gartay
marka sagaal iyo tobankii bisha ayuu guddoomiyuhu ila soo hadlay amar buu isiiyey wuxuu yidhi lacag qaad lacag somalilanna qaad lacag somalilanna qaad meeshii tag Eh, wax kasta oo xal ahoo lagu gaari karo shilinkii somalilan lagu oo kaana da- degmada lagaga riixi karo maadaama iminka khalkhal jiro oo dadkii ay ka baqayaan meeshii in iyaga lagaga baxo sidii burcada loogaga baxay berigii haa
bahashi xal u samee waan gartay labaatankii bishan halkan anoo tiim hogaaminayo oo lacagtii jira oo ayaanu nini kaarigaaba ayaanu nini waan gartay
marka labaatankii bisha koob iyo labaatankiiba kulankii koowaad waxaa la yeeshay maamulka degmada laba iyo labaatankiiba maamulka guddidii nabadgelyada gobolka o dhan oo isku dhan baan la shira waan gartay
dabeedna waxaanu bal- ku ballanay inaanu ganacsatada la shiro iyo sariflayaasha afar iyo labaatankii iyo shan iyo labaatankii bishana waxaanu la shiray labadaa maalmood oo xiriira ganacsatada gobolka dhammaan iyo sariflayaashaan la shira waa gartay
intaaba waxaanu daraasaynay oo falanqaynaynay sidii eh, shilinkii somalilanna si fiican u maanta loogu hirgeli lahaa lacagtan foojariga ah ee marka horena foojariga ahayd iminkana foojarigu kusoo darsamay inna meesha looga saari lahaa waa gartay
gudoomiyaha baankuna cabdidiran mar walba shirarka taladiisu kasoo bixinayay waa nagala soo qayb gelayay telefoonku kasoo qayb gelayay waa gartay
marka adeer inka sidaas baanu hawshii u wadnaa iminka baanka waxaanu ka furay dar waxaanu nidhi shilinka somalilan oo qiimaha hargeysa iyo burca ka jooga dadku hakarta ku qaateen oo dadka doolarka haystaa ee ganacsatada ahi waxay ahayd go-aamadii kasoo baxay shirka afar iyo labaatankii iyo shan iyo labaatankii marka adeer barkaasi muxuu noqonayaa baanka laga furay markaad af soomaali ahaan ku sheegto waa counter weeye af af ingiriisda counter baa laya waxa weeye waa waa window waa daaqad qofka dollar doonaya uu keensanayo dabadna shilinka somaliland u qaadanayo ha qofkii doolar sitaabaa imanaya ha weliba waxaan u cayinay sariflayaasha sariflayaasha oo waxaa laga cawday shilinka somaliland qiimihiisii niman sariflayaala baa ka baamushtaro oo toddoba boqol iyo konton bay boqolka dollar dadka kaga qaataan toddoba boqol iyo konton leene ha dabadna haddana lix boqol iyo qiimihii hargeysay kooga lix boqol iyo afar iyo kontonkan ayaan garanay in horta daaqad lagu shubo waa gartay oo dadkii uu qof kasta oo doolar sita a ku siisaan laantii sariflayaashii ha waa gartay marka hawshiina weli waanu ku dhex jiraa berrito waxaanu doonaynay inaanu anagoo guddiga nabadgelyadoo dhan oo baankuna nala wehelino inaanu shir jaraayid qabanno oo arrinta ka markii ugu horreysay ma maanta waxaanu joognaa soddon bay ahayd tobankaa maalmood wixii aanu daraasadii aanu kusoo jiray inaanu natiijadeedii soo bandhignaba qorshahayagu ahaa haddii ilaahay ka dhigo berri oo sabti aad ku tala jirteen ayaanu ku tala jiray waa gartay intaa hore saxaafadda aniga laftaydu waan maadaama aanu dee process wadnay waan ma saxaafadda waan iska yaraa waxaan lahaa war weli suga ha ka hor dhicin baad lahay ha ka hor dhicin hayeynaan ka hor dhicin waa gartay marka adeerow taas weeye ta aan doonayay in aad si fiican u dhigto oo dee guddoomiyihii oo hawshan oo dhan aniguna aan aan matelayo hawshiina aanu sidaa ugu jiro habeen iyo maalin aanan ka seexan maalin maalin baanu saddex afar shar shir geli jiray waa gartay marka dee waxaan doonaya inaad arrintaas saxdaan oo guddoomiyii hawsha wuu ku jiraa dee anigaa matelaya hawsha sidaasuu uga jawaabay markii uu soo baxay arrintani soo baxday khalkhalka marka iminka kunkii laftiisii foo jiray baa ku dhex oo problemka haystaa waxa weeye dadkii kunkiina foo jiray baa ku jira kunkii baa la kala guraya marka khalal baa ku jira laakiin problemka yaalla waxa weeye lacagtii ma bedeli karo oo sidii burcoo oo kale uma bedeli karayno uu ii sheegay guddoomiyuhu taa waanan ka waraysay laakiin adiga gu- agaasime waxa weeyaan een, bal ka waran iminka barhkii siduu u socdaa iminka daaqadii aad furteen aad tidhi dadkii doolarkii sariflayaashii ma ka waran ma soconaya oo ma hirgalay wuu soconaya wuu soconaya wuu hirgalay wuu- wuu- waanu waanu ku wadaynaa sababta waxaan doonaynaa dadkii inay shilinkii somalilan qof kasta u baaneero haddii ilaahay ka dhigo in qof kasta u baaneero haddii markaa weli way noo qarsoon tahay ma rabo inaynu faafino ee waxaan rabnaa marka dadku shilinkii somalilan wada helaan inaanu maalin ku dhawaaqno nano lacagtan haddaba iska saara oo dadkii maanta waxay haystaan lacagtii meelay u saaraan waa run
oo haddii iminka afar shan sarif la yururiyaan boosita laga soo bedelan karaya qarbaa laga soo bedelan karaya ga- garowa laga soo bedelan karaya marka bahashii eh, khalqal baa ku jira foojari baa lagu soo sameeyey meel laga adaado iyo gobolada dhexe foojari isla kunkiya lasoo sameeyey dabada dadku ma kala garanayaan marka waxaa laga yaabaa in la joojiyo oo iyaga lagu joojiyo sidii bulco loogaga baxay in habeen uun la yidhaho lacagtii waa laydinkaga baxa waa si fiican marka agaasime sina aad sheegtay hawl badan baa gasheen een, in badan baad dadaasheen ilaa iminka meel fiican baad wax marinaysaan
si fiican meel aada iyo aada oo aanu isla soconno waxaanu isla soconnaa guddigii nabadgelyada gobolka oo maayirka iyo barasaabka ugu horeeyo waxaanu isla soconnaa ganacsatadii waxaanu isla soconnaa sariflayaashii oo mushkiladii haysato oo xal doonaya dabadna xalkan iyo darkan iyo qaabkii kale hadda aanu usii gudbaynaba waa midaanu ka wada soconno oo aanu diidayno in dadkiina khasaara ku yimaado waayo dadka waxaa u lacaga doolarkoodii baa ku jira ma rabno inaanu amar iskaga soo ridno oo mar qura aanu amar siino nidhaahno oo lacagtaas uma shaqayn karto waayo dadkeeniibaa khasaara marka waxaan doonaa baro inaanu wax dhiraan dhirino ha si ma garanaysa ha dee si yarbaa dadkii la doonaya wixii loo geliyo dee dadkina khasaarihii uga baxo lacagtiina aan innaga laynagaga bixin aynu isaga riixno ama aanu farsamo kale ugu helo ha broseeskaasaad iminka wadaan rooseeskaasaanu hadar wadnaa meel waxaan bay noo baraysaa kollay berrina waanu ku tala jiray berri ama saa dambe inaanu anagoo guddiga nabadgelyo iyo baankuula jir inaanu arrimo halkay noo marayaan aanu ka hadallo de markaa odaygii guddoomiyaha ahaa ee hawshaas oo dhan waday isagu jeergaraynayay halkan baa baa waxoogaa wuxuu aadiya aad arrintii inaanu de arrintii uu ka seexday oo kale loo dhigay anigu hadda intaa aan joogay iyo afar saddexdaa hore jeeraan iyo intaa daraasadaa tamankiiba dee amarkiisu maa ku shaqaynayo isagaa dee booskaygii ahoo isagaan matalay maya wuu ii sheegay egaasi mimikadaa qudheedi lambarkaaga wuu isiiyey waxaan doonaya hadhow markii tobanka gaadhay la kala nefsay inaan kusoo wacay isagaa igu yidhi nimankaasaan diray hawshaasaan ku jiraa waan daalanahay waan wada daalanahay waan wada diranahay arrinkaa sidii dadkaa loo badbaadin lahaa dhaqaalahoodii noloshooda loo badbaadin lahaa ayaanu ku tala jirnaa Een, markaas saraakiishaasaa meesha ii joogtay buu guri waxoogaa warna warana wuu siiyey adigana wuu kaa soo ballimay wuxuu guri ninkaasaa meesha ii jooga guddida hogaaminaya ee sarkaalka hadhow la hadal buu guri war ka qaad sax weeye haddaba magacaygana cumar cabdi axmed baa la yidhaha qoro cumar xawgaal baan ku magac dheerahay korjoogaha laamaha bari ee baanka somaliland baan ahay marka hawshaana anigaa ku jira aad iyo aad baad mahadsantahay guddi ha war la-aanta keento markaa dee mar haddii aan qo- qofku dee dad baa badan baa nagala soo hadlay iminka gobolka aad joogto oo dad fara badan fara badan oo le waa nala dhacay waxayagii baa sidana lacagteedii baa luntay ee, noo soo qora markaa wixii mar guddoomiyaha qudhisashada markaan la hadalay wuxuu igu yidhi uun ee, ni qolyo kale aan warar siinay qolyaha kale wararka ka qaato dabeetana xalay toole ana sidii un baan u sheegay laakiin qolyihii kalean hadalkoodii tixgeliyo dhinacii kale ee keliya aan waraystay ma garanaysa ee reer ceerigaabo sidaa darteed buu warkii markuu arkay maanta waa kan ila soo xidhiidhay in arrinkan oo dhammaynanaayo soo saxa oo anigana warkaa iga qaad ninkaa guddoomiye cumarna la hadal
sax weeye haddaba sidaa u qor magacayga cumar cabdi axmed cumar xawgaal korjoogaha laamaha gobolada bari oo hal ceergaabo hawshaa u jooga awgeed oo lacag geeyey barnaamijkaana shirarkaa galay lacagtaa guddoomiye talow qiimaheeda ma sheegi kartaa lacagta aad qaaday may waxba way way way waa taasoo kale wayna waysaga keensan Ah.
laakiin filan gobolka oo oo noo oo ayaanu geynay lacag ku filan lacag shilin somaliland ku filan gobolkaanu geynay sax oo markaa guddoomiye dadkii waxaa tidhi xaggaasay ku xidhan yihiin ganacsigoodii ee bariga boosaaso iyo dhinaca markaa xaggeena waxbaba ugama tagaan miya waxa maciishadu xaggeena ugama tagto way fog tahay miya meeshu problemkaas waa mid guud oo oo waa jira mid guud weeye waxaana keena wadada wada xumada keentay oo markaa waxay u baahan tahay siyaasad qaran ha siyaasad qaran oo weyn oo laga baaraandegay u baahanta waayo xeelihii halkana berigii hore ha- xamayn lexiisna way xirmeen ee wadada burcayo eergaabo udhaxaysana wada raf oo adag adag adag adag weeye marka markaa gobolkiiba wuxuu u ekaadaba inuu naga go'doomayba oo ma garanaysa meel kaleba oo ku xidhnaadayba xaggii maciishadii ha problemku waa kaa mushkilada ugu weyn ee nahaysata waa taa marka een, laakiin shilinka waxaan isdaynaa in shilinku in bilahan soo socda in shilinka shilinkaa somaliland uu naga baxo geli ahaanba waa qorshe ayaga waana ku guuleysanayna waa hunaynata inaan ku guuleysanayna ha saasuu igu sheegay guddoomiyeeba wuxuu igu yidhi inaan ku guulaysanin aada u rajeynayaa buu yidhi.
maya waa ku guulaysanayna maalmaha soo socda toddobaadada soo socda bilahaas waktigii doonta ha noqotay laakiin iminka waa ku guulaysanayna guud ahaanba inaanu shilinka somaliland uu ka ergalo sax adeer markaa adeer cumarow een, bidhk bidhka barhkanaad ii sheegtay ma af soomaali ba
maya ee adigu waxaad un u dhigataa ha adigu waxaad u dhigataa waxa baanka ergaaba waxaa la geeyaa lacag ku filan oo weliba loo een, si ay si dadweynuhu ay u helaan shilinka somaliland oo ugu bedeshaan doolarka ha bes wa- waa taa muhiimaddu waa taa haa doolarka ugu bedeshaan Haa.
oo qof kastaaba uu helo shilin somaliland sax muhiimaddu waa intaa adeer waa intaa waa intaa weeye.
waad mahadsantahay adeer waad ila soo xidhiidhin insha allah wixii imika ka dambeeyana adeer Wa- lambarkaagana waa seef garayst Waa- waa- waa.
haye cami haye
dhegeystayaal waxaa intaa inoogu dhammaaday waraysigii gaarka ah in khadka telefoonka ku yeela- kula yeelanay maamulaha laamaha bariga ee bangiga somalilan oo haatan ku sugan magaalada ceerigaabo tan iyo intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doono waa anigoo axmed cumar axmed oo idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu